alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllahu wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih صaxbihi wslama tasliima kasiira baabu اlamri bاlmuxaafadaةi calى الصalawaati اlmaktuubaat wuxuu baab u yahay farista la isfaray in la ilaaliyo salaadaha ilaahay uu dadka ku waajibiyey cala asalawaati almaktuubaat ay alatii katabaha allahu calaa cibaadih wata ilaahay addoomihiisa uu ku qoray oo uu ku waajibiyey waannahyi ilaa kiidi walwaciidi shadiidi fii tarkihinna iyo nahyiga akiidka ah ee adag iyo goodiga daran ee ku sugan in laga tago salaadaha yacnii tegitaanka laga tagaa sida laysugu diiday iyo dhibta uu leeyahay qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha xifdiya oo ilaaliya wasalaati alwustaa salaada fadliga badanna ilaaliya ilaalinta markaa salaadahaasi shanta ah waxaa soo gelaya in loo ilaaliyo shuruuddoodii oo tahaaradii iyo wakhtigii ka mid yahay arkaantoodii in loo ilaaliyo khushuucdii loo ilaaliyo wixii salaaduhu ay u baahnaayeen ee sharcigu faray oo dhan loo ilaaliyo asalaa alwusطaana waa salaada casar weeye waa salaada fadliga badan wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi fain taabuu hadday toobad keenaan oo kufriga iyo gaalnimada ay ka soo noqdaan wa aqaamuu salaata salaada ay ogaan wa aatowu zakaata sakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u sii daayey oo waxba halaynina وعn بن مسعوud رضي الله عنه qاaل سألت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أي الأعماaل أفضل waxaa rasuulka ilaahay weydiiya camalada keebaa u fadli badan qaala wuxuu ihi الصaلاaة عalىa wqtiha salaada oo wqtigeeda la tukado qultu waxaan i ثuma أyun maxaa ku xiga qaala بir الwaalidayn qultu ثuma أyun qaala الجiهاad fي sabiiل الlah متafq عalayh xadiidkan horeynu usoo maray وعn بن cmر رضي الله عنهma qاaل qاala rasuul الlahi صلى الله عليه وsلم buنya الإسlاamu islaamnimada waxaa lagu duldhisay cidda ku duldhistay waa ilaahay jala wacalaa ilaahay islaamnimada soo rogee soo dejiyey islaamnimada waxaa lagu duldhisay alىa kamsin calىa khamsi dacaa'ima شhan tiir شhan tiir baa ilaahay ku dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qiro mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilaahay mooyaane ayaa lagu duldhisay iyo wa anna muxamadan rasuulu llaahi qirista la qiro muxamed inuu rasuulki ilaahay yahay wa iqaami salaati salaada in la oogo oo lala yimaado iyadoo kaamil ahoo dhammaystiran shuruuddeedii arkaanteedii sunankeedii wa itaa'i zakaati iyo zakadii in la bixiyo waxajilbeyti beytkii in loo qastiyo wa sawmi ramadaana iyo ramadaan soomkeeda muttafaqun calayhi shantaa tiir baa lagu duldhisay tiirkaa hore oo shahaadateynkaa qofku haddaanu la iman muslim ma aha tiirarkan dambena haddaanu la iman ka waran khilaaf baa markaa ahlulcilmiga weliba ahlu sunnaha dhexdooda ku jira oo qaar baa qaba ahlu sunnaha afartaa kale ee arkaanulislaamka soo hadhay kii uu qofku ogaan uga tagaba inuu ku gaaloobay bacdi ahlilcilmiga ka midina waxay qabaan salaada iyo zakada hadduu ka tagu ku gaaloobayo bacdina salaada unbay qabaan hadduu ka taga inuu ku gaaloobayo barhna waxay qabaan afarta midnaba inaanu ku gaaloobayn haddii waajibnimadooda uu rumaysan yahay oo uu aaminsan yahay laakiin maaragtay uu uga tegayo uun wahsi iyo waxyaabaha la midka ah waaya markaa xadiidkaa hore acmaasha ka ugu fadliga badan markii rasuulku la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay salaada waqtigeeda la tukado fadliga salaada iyo qiimaheeda ka cad xadiidkan labaadna arkaanta iyo waxyaabihii islaamka lagu dhisay rasuulku markuu sheegayo calayhi الsalaatu wasalaam tiirka labaad salaaduu ka dhigay kolka salaada qiimaheeda halkaa ka cad qaala wuxuu ihi wacanhu ay wa can ibni cumara qaala wuxuu ihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam umirtu waxa lay fara an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila اllah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilaahay mooyaane wa ana muxamada rasuulu اllahi iyo muxamed inuu rasuulka ilaahay yahay wayuqiimu salaata salaada ilaa ay ka oogayaanoo wayu'tu zakaata zakada ay ka bixinayaan waidaa facaluu daalika sidaa hadday sameeyaan casamuu minii way iga ilaaliyeen dimaahum dhigagoodiiyo wa amwaalahum xoolahoodiiba ilaa bixaqi alislaami xaqa islaamka mooyaane wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allahi ilaahay korkiisay ahaatay muttafaqun calayh xadiidkan waxaynu ku soo marray baabu ijraa'i axkaami innaasi cala ahaahir haddii ay arkaantaa la yimaadaan iyo waajibaadkaa lala dagaalami maayo lana layn maayo naftooda iyo dhiiggooda iyo cirdigoodaba waa loo nabadgelinayaa xisaabtoodana ilaahay korkiisa ayaato ilaahay baa xisaabinaya wixii ay qarsanayaan ilaahay baa jala wacalaa ka xisaabinaya waaya shaahidku halkan waxaa rasuulku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam dagaalkii inaan laga joojinahayn dadka ilaa salaada ay la imanayaan oo oogayaan wa can mucaadin radia allahu canhu waxaana ahlulcilmiga fuqahada in badan oo ka mida xadiidkan ay u deliishadeen iyo adilada la midka ah qofka taariku salaadka ah in la dilaayo tukaan la odhanaya hadduu tukan waayo kow baa lagaga siinaya kow baa lagaga siinaya waxase isweydiin leh haddii la yidhaahdo tuko ama waa lagu dilayaa uu doorto dilka doorto ya oo u idhahdo war anigu tukan maayo idila ma isagoo muslima oo saa lagu dilo qofkaasi ma isagoo muslima la dilayaa mise muslim ma aha xaaladdaa muslim maaha sidaasaanay ahlu sunnuhu qabaan waayo diidmadan uu salaadii diiday iyo adkaysigan uu adkaystay ilaa kow lagaga siinayo waxaad tusaysaa inaanu salaadan rumaysnay wa can mucaadin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi bacahanii rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu ii diray salى اllahu alayhi wasalama ila lyamani yaman buu ii diray wa qaala wuxuuna yidhi inaka adigu taatii waxaad u tegaysaa qowma duul min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ka mid a fadcuhum ugu yeedh ilaa shahaadati an laa ilaaha ila اllah wa anii rasuulu اllah fainhum aطaacuu lidalika hadday kaa kaa yeelaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa aad u sheegta an allaha tacaala iftarada calayhim khamsa salawaatin fi kuli yowmi walayla fainhum adaacuu lidalik faaclimhum ana allaha tacaala iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaaihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim sadaqadanna halka waxaa loo jeedaa tii waajibka ahayd oo waa zakadii dadka akniyadaa baa laga qaadayaa macnihii xoolahoodu nool iyo moodkay doonaan ha noqdaane sako gaadhka ay yihiin dadka fuqarada ah baana la siinayaa masaakiintiina halkan fuqaradii gaar baa loo sheegay way iskaga dhex jirtaa fa inhum adaacuu lidaalik asnaaf kalena way jiraan oo fuqarada iyo masaakiinta midna baan ahayn oo sakada la siin karaya fa inhum adaacuu lidaalik hadday taana kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaad kala ilaalisaa naftaada iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa qaaliga ah ee fiicane haldoorta ah kala ilaali oo ha ka qaadin kuwa xoolahooda ugu fiican kuwa ugu liitana ha ka qaadin dhexdhexaadka ka qaad wataqi iska ilaaliyo ka digtoonow dacwata almadluumi mid la dulmiyo habaarkiisa fa innahu shaanigu wuxuu yahay iyo xaalku laysa baynaha wa bayna allaahi xijaabun dacwaddaa ka la dulmiyey iyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo toos ba ilaahay u gaadhaysaa ilaahayna waa aqbalaya muttafaqun calayh xadiidkana horeaynuu soo maray baabu taxriimi اظulmi walamri biraddi اlmadaalimi haddana shaahidku waxa weeye shahaadateynka marka laga yimaado salaadii baa ku xigtaa mansilada salaadu kolkaas sidaasay mid aada iyo aada u sarraysa u tahay kolkuu qofku islaame ee towxiidka uu qiro waxa labaad ee laga doonayaa waa salaadii wa can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquul ina bayna arajuli wa bayna ashirki wاlkufri qofka ninka haweenaydina waa la mid iyo shirkiga iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya tarka salaati salaada ka tegisteeda weeye rawaahu muslim marka xijaabka ee qofku inuu islaamnimo ku sifaysnaado iyo inuu gaalnimo iyo shirki ku sifaysnaado xijaabkiiyo teedka u dhexeeya waa salaada hadduu salaaddii tukanayo waa qof ku sifaysan islaamnimadii ya hadduu salaaddaa laakiin ka dhaqaajiyo waa qof teedkii waxa weeye meesha ka qaaday oo sifada gaalnimo markaa ku sifoobay bay noqonaysa wa can buraydata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala alcahdu ballanka aladii kaasoo baynanaa wa baynahum annag iyo dadka noo dhexeeya asalaatu salaada weeye man tarakahaa qofka ka tagaa faqad kafara wuu gaaloobay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidku waa xadiid صaxiixa xadiidu burayda akhrajahu tirmidiyu wanasaa-iyu wabnu maajaha waaxmedu wabnu xibaana wاlxaakimu wagayruhum wa beynahum damiirkaasi uu noqonayaa bacdu ahli اlcilmi waxay idhaahdeen wuxuu u noqonayaa dadkoo dhan dadkaa islaamnimada muujisanaya oo dhan buu damiirku u noqonayaa ama munaafiqiin ha ahaadaan ama muslimiin ha mu'miniin xaqa ha noqdaan marka annag iyo iyaga waxa dadka noo dhexeeya waa salaada ah qofkii salaada ka tagaa uu gaaloobay ballankii noo dhexeeyeyna uu ka baxay ahlulcilmiga qaarna waxay idhahdeen wa beynahum damiirkaasi wuxuu u noqonayaa munaafiqiinta oo annaga iyo munaafiqiinta ballanka noo dhexeeya waa maxay waa salaadaasi intay salaada tukanayaan ay dadka u imanayaan ma laynayno oo nooma bannaano inaanu laynaa laakiin hadday salaadaana jaraan waxa weeye dee kolkaa gaalnimadoodii way caddaysteen shaki ikhwaani kuma jiro gaalnimo iyo inuu ku dhacay markaa shirkiba qofka salaada ka tegay laakiin waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan gaalnimadaasi uu ku dhacay ma kufrigii diinta qofku uu kaga baxayo akbarka ahaaba mise waa kii asqarka ahaa ahlulcilmiga markaa qaba qofka salaada ka tagaa inuu gaal yahay waxay leeyihin waa kii akbarka ahaa ya culimo badan baana sidaa ku nuuxnuuxsaday waa madhab markaa jiray qadiiman wa xadiidan bacdi ahlilcilmiga ka midina waxay leeyihin taariku salaadku gaalnimadii weyneyd kuma dhicin kuwaasi waxay leeyihin kufrigan axaadiistu ay sheegaysaa waa kufrigii asqarka ahaa soo ma aragtid kufrigii asqarka ahaa weeyaan bay leeyihin sideedabana kufriga iyo shirkiguba nusuusta kitaabka iyo sunnada way ku soo arooraan iyadoo looga jeedo kii diinta lagaga baxayey iyo iyadoo looga jeedo kii heh aan diinta lagaga baxay labaduba nusuusta way ku soo arooraan markaa inuu yahay kii diinta lagaga baxayo inaanu ahayn marka la kala sheegayo la kala caddaynayo waxay u baahan tahay deliil arrinta noocaasa loo cuskado oo la ydhaha halkan kufriga kii weynaa baa loo jeedaa ama maya kii yaraa baa loo jeedaa maxay u baahantay daliil bay u baahantay qaala wuxuu uhi wacan shaqiiq bni cabdillaahi taabiciyi lmutafaqi calaa jalaalatihi raximah llah waxaa laga wariyey shaqiiq ibni cabdillaah ataabici alcuqayli almutafaqi laysku waafaqsanaa calaa jalaalatihi weynidiisa raximah llah sidaasaa markaa qoran shaqiiq ibnu cabdillaah soo ma aragtaan laakiin sida masaadirta ku qorani masaadirta kale sida ku qorani waa cabdillaahi ibnu shaqiiq in la odhan jiray oo magaca taabicigan cabdilaahi la odhan jiray shaqiiqna uu ahaa magaca hee aabbihii sidaan inoo taallo la isweydaariyo ayaa masaadirta ku qoran marka cabdillahi ibnu shaqiiq baa la odhan jiray raximah llahu y qaala wuxuu yihi kaana asxaabu muxamadin asxaabtii nebi moxamed waxay ahaayeen sala allahu alayhi wasalama laa yarawna kuwa aan u arkahayn shay-an shay shaygaasoo min alacmaali acmaasha ka mid ah tarkuhu kufrun ka tegistiisu inay gaalnimo tahay hayra salaati salaada mooyaane salaadoo keliya ayuunbay u arki jireen ka tegista laga tagaa inay gaalnimo tahay laakiin acmaasha kale ka tegista laga tagaa inay gaalnimo tahay uma arki jirin soo ma aragtaan rawaahu tirmidiyu fii kitaabi liimaani biisnaadin saxiixi tirmidi baa kitaabu liimaan ku wariyey sanad saxiixa kitaabuliimaankaa uu sheegayaa sheekhu alimaamu tirmidi ma laha kitaabuliimaan kitaab la idhaa gaarahe waa kitaabuliimaan min saxiixi min jaamici waa kitaabuliimaan oo jaamicu tirmidiga ka mid ahun weeye ma fahante yani kutubtuu jaamicu tirmidiga ku soo aroorinayo sunankiisa ayaa waxaa ka mid a kitaabuliimaan markaa kitaabuliimaankaasuu ku keenay he aharkan ku keenay sidaa uu sheekhu sheegayna weeyaanoo waa saxiix ahlulcilmiga haddaba gaalaysiinaaya qofka salaada ka tagaa waxay leeyihiin ijmaac buu taabicigani soo raray inay saxaabadu isku waafaqsanaayeen qofka salaada ka tagaa inuu arrinkaa ku gaaloobayo kufri ay tahay waxaa lagaga jawaabay wuu sheegay in arrintaasi ay kufri tahay taabicigu sidaas ay asxaabta rasuulku u arkayeen laakiin kufrigu ma kii weynaaba mise waa kii yaraa cidda aan gaalaysiinayn maxay leeyihiin waa kii yaraa waxyaabo kalaanay markaa cuskanayaan oo hadda aynaan waxba faahfaahinteeda ka bixi karahayn ma garata haddiiba la yidhaahdo kii weynaa buu u jeedaana oo asarka kufrigu waa kii weynaa haddii xataa la yidhaahdana waxaa la odhanayaa saxaabadii oo dhan uma jeedo cabdillaahi bnu shaqiiq ee bar ka miduu u jeeda waayo saxaabadii oo dhan ma soo waxa weeye gaadhin oo saxaabada dhammaantood muu soo gaadhin taabicigani si kastaba ha ahaatee aharku wuxuu tilmaamayaa salaadu inay tahay mid aada iyo aada u weyn ka tegisteeduna ay tahay arrin aada iyo aada u khatar badan markuu ugu yar yahay qofka salaada ogaan uga tegayaa halis buu daaqayaa halis xaalka ugu yari waa qof islaamnimadiisii la ysku haysto gaal maaha waa gaal iyo maya maaha ukaadi waana ahlu naar weeye qofku isagoo taariku salaada hadduu sidaa ku dhinto waa qof ahlu naara weeyaan ciyadan billaah arrintu markaa ma sahlan qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu waxaa ugu horeeya addoonka laga xisaabinaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame min camalihi xagga camalkiisa salaatuhu salaadiisa weeye waxaa loo jeedaa camalkiisa xaqa ilaahay ku tacalluqa macnihii cibaadaadka ah cibaadaadkii qofka ilaahay ka doonayey salaada loogu hor xisaabinaya xadiid kale waxay caddaynaysaa wixii xuquuqda dadka dhexdooda ahaatay waxa loogu hor xisaabinaya waa dhiigaga weeye markaa isma diidayaan xadiidtu fain salaxad hadday hagaagta salaadaasi faqad aflaxa wuu guulaysto waanjaxa wuu najaxay ay faaza wadafira bimaluubih wuxuu doonayey buu helay wain fasadad hadday ka fasahaado qaribanta salaadiisuna faqad khaaba wuu hoogay oo wakhasira wuu khasaaray guuldarro iyo khasaaruu kaasi dhex fadhiista fain intaqasa hadduu ka dhimo min fariidatihi fariidadiisii shay-an hadduu wax ka dhimo ya qaala rabu rabbigu wuxuu yidhaahdaa caza wajalla unduruu eega hal licabdii min taطawucin addoonkaygu sunnayaal ma laha fayukmalu minha mise fayukamalu bitashdiid اlmiim ya bitashdiid fayukamalu minhaa waxaa loogu dhammaystirayaa fayukamalu waa loogu dhammaystirayaa minhaa sunnahaasi man taqasa wixii uu ka dhima min alfariidati faralka ayaa loogu dhammaystiraya uma dabadeetana yakuunu wuxuu noqonayaa saa'iru acmaalihi camalladiisa kalena calaa haadaa taa mid ku socoto oo sidaasaa marka hore faralka loo eegaya haddii faralka wax ka dhinmaan waxa weeye sunnayaashii uu la yimi ayaa loogu dhammaystiraya haddii markaa sunnayaal ay u soo hadrhaan dee wax zaa'id u ah oo markaa dheeraad u ah bay noqonaysaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu xadiidku waa xadiid saxiixo xasan ba uu ka sarreeya xasanba xadiidku uu ka sarreeyaa waaya marka cibaadaadkii salaadaasaa looga hor xisaabinaya qofka sideedabana basharka had iyo jeer naqsi baa iskaga iskaga abuuran oo iskaga jira way iska adag tahay wixii ilaahay ku faral yeelay ama salaadii inuu saanu uga soo wada baxo oo u dhammaystiro waa mid aad iyo aad u adag ilaa man raxima rabbi marka waxaa ka mid ah ilaahay jala wacalaa nicmadiisa inuu sunnayaashaa inoo jideeyey sunnayaashaasoo waxa weeyaan faralkii laynoogu dhammaystiraayo halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa marka koowaad in horta faralka aada loo ilaaliyo oo qofku uu aada ugu dadaalo faralkiisu inuu he u dhammaystirmo ugu yaraan u dhadhowaado marka labaadna waxaa laga qaadanaya qofku inuu sunno aada iyo aada ugu dadaalo soo ma aragtid waxaa kaloo dhici karta sunna la-aan in qofka loo ciqaabo oo haddii qofka faralkii marka laga xisaabiyo faralkii uu wax dhinmaan sunno loogu buuxiyana waxa weeyaan aanu la iman oo dee la waayo qofka noocaasi ciqaabkiibuu waxa weeyaan halis u yihi soo maha ilaahay jala wacalaa inuu ciqaabo ayuu mucarad qofkaasi u yahay hadaanu ilaahay jala wacalaa raxmadiisa kaga dhaafay walaalayaal salaad la-aantu aada iyo aad bay bulshadeenna ugu badantay baaraka allahu fiikum aad bay inoogu dhex badantay dad badan badan badan badan oon tukan ayaa jira waxaa jira qaar salaadaha kuway doonaanna iska tukado kuway doonaanna iska dhaafa soo ma aragtid oo ciidda ka badan waxaa jira qaar tukada laakiin aan jamaca imanayn oon jamaca ka soo ag wareegeyn waxaa jira qaar jamaca salaadaha shanta qaarna jamaca yimaada qaarna aan jamaca imana gurigiiyo meelaha iskaga tukada wax alla waxaasoo dhamiba waa madaahir iyo muuqaalo aada iyo aada u qaldan weeye marka bal salaada gudashadeeda iyo ilaalinteedana aynu xil iska saaro bal dadka in lagu baraarujiyo oo loo sheegana iyadana xil iskaxil aan iska saaro xataa dadka tukanaaya lagaba yaabo inay dadaalayaan waxaa iska jira qalado badan baa salaaddii jira oo akhtaabay la imanayaano salaaddiisi qaldan bay u tukanayaan wax badan baa hadyigii iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay qaldayaano aad bay ugu baahayen in loo toostoosiyo oo loo sheego baabu fadli safi lawali wuxuu baabu yahay fadliguu leeyahay safka hore caddayn la caddeeyo walamri farista la isfaray biitmaami sufuufi اluwali in la dhammaystiro safafyaalka hore oo safafku say u kala horeeyaan loo kala horbuuxiyo iyo wa taswiyatiha in sufuufta la simo oo lagu dadaalo inaanay kala horhoraynin kalana dandambaynin iyo wa taraasi fiiha sufuufta in la isku dhajiyo oo laba qof oo waliba ay dhinacasaa isu saaraan oo aan waxa weeye dadka meelo bannaan aanay u dhexdhexaynin halkana sufuuftii buu kaga warramaya xadiid badan oo sugan buu soo aroorinayaa mar ka midana aynu soo maray waxaanay axaadiidtaasi kutusaysaa guud ahaan sufuufta in la ilaaliyo oo la toosiyaa sida ay muhiimka u tahay ayaa intaasoo xadiis oo saxiixa ku soo aroortay waxaa kaloo axaadiidta laga qaadanayaa inay waajib tahay sufuufta in la hagaajiyo o la toosiyaa sunno maaha waa waajib waayo amaro badan baa ku soo arooray ceedda sufuufta toosin weydana baciid baa loo sheegay markaa safkii dadku inay toosistaan oo ka shaqeeyaan oo hagaajistaan weeyi imaamkuna uu dadka waxa weeye fara inay sufuuftooda hagaajiyaan ay sufuufta toosiyaan sida rasuulkuba ahaa calayhi الsalaatu wasalaam qaala وcan jaabir bni samurata radia allahu canhuma qaala kharaja calayna rasuulu الlah rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay salى اllahu عalayhi wasalama faqaala wuxuu ihi alaa tasufuuna miyaydaanu safanaayin kamaa tasufu lmalaa'ikatu sida malaa'igtu ay ugu safato cinda rabbihaa rabbigeed agteeda markay malaa'igtu rabbigeed u safanaysa siday u safato miyaydaan u safanahayn faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow wa kayfa sidee bay tasufu u safataa almalaa'ikatu cinda rabbiha qaala wuxuu uhi yutimuuna waxay dhammaystiraan asufuufa aluwala sufuufta horay dhammaystiraan oo safba safu ka horeeya ayay maaragtay buuxiyaan wayataraasuuna waxay isku dhejiyaan fi safi safka ayay isku dhejiyaan oo isku qabtaan rawaahu muslim waaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu markaa xadiidka sufuufta in la toosiyaa laga qaadanaya oo malaa'igta waa in lagu daydo waayo waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay oo wanaagsan oo macsuumiin ah oo ilaahay khata iyo gafka ka dhowray oo wanaagsan oo ilaahay adeeca marka iyaga in laysku shabaho weeye waaye waxyaabaa lagaga dayanayana waxaa ka mid ah safka toosintiisa iyo hagaajintiisa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال وxuu hi لو يعلم الناaس dadku hadday ogaan lahaayeen ma في النداءi وصف الأول adimista iyo صفka hore waxa ku sugan ee أجر iyo khayra ثuma lm yجidوu dabadeetana aanay helin ilaa an ystahimuu عalayhi inay u qori tuurtaan mooyaane laاstahmuu way qori tuuran laayeen متafq عaليه waayo adaankii dee dadko dhan ma wada adaami karaan nin qofunba adaamaya mogta soo ma aragti marka waa shaqo cidda ku qumaysa ay kooban tahay kadaalika safkii horena dadka wada qaadi maayo in dadka ka mid uhun buu qaadayaa soo maha labadaa arrin kolkaa hadday ogaan lahaayeen wanaagga ku sugan way u beratami lahaayeen si kale haddaanay ku kala heleen inay u qoritamaan mooyaane way u qoritami lahayen horena waynagii dhowaan ugu soo marray xadiidka qاala وcanhu وعan abi hurayraةa qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalama khayru sufuufi الrijaali safafka ragga waxa ugu khayr badan awaluhaa ka ugu horeeya wa sharuhaa waxaana ugu shar badan aakhiruhaa ka u dambeeya u shar badan khayru sufuufi الnisaa'i dumarka sufuuftoodana waxa ugu khayr badan aakhiruhaa wa sharuhaa awaluhaa ka u shar badanina waa ka u horeeya rawahu muslim xadiidkan muslim baa wariyey dumarku markaa ragga way la tukan karaan masaajidana way iman karaane garo waktigii rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam masaajidka rasuulka iman jireenoo way la tukan jireen dadka dumarkuna markaa may lahayn qeyb gaarahoo sida hadda masaajideennu innaga ay u badan yihiin qeyb gaarahoo dee xidhan oo dumarka loogu talagalay muu lahayn ee xaggaa dambuunbay iskaga tukan jireen rag iyo dumarkana wax sutraahoo udhaxaysa hee muu jirin dumarkuna halkaa dambanbay ku tukan jireen ragguna xaggan hore sidaa awgeed baa sufuufta ragga waxa ugu khayr badan kaa u horeeya ee imaamka ugu xiga waaye waa qof khayrkiiyo wanaaggiina u dheereeyey ee fitnada iyo maaragtay wixii la midna uu ka fog yahay dumarkana waa cagsiga oo safkan ugu horeeya iyaga u shar badan sababtuna waxay tahay lianna raggii buu xigaade soo maaha markaa dhankaa ragga xigtaana fitnadii ayay usii dhowdahay inay raggaa ku fitnoobaan oy daadaawadaan oo halkaa ay dhibaata uga timaado sidaa awgeed baa iyaga waxa khayr badan kuwaa xagga dambe ee ragga ka asturan ee xagga dambe iskaga tukanaya ayaa safkooda ku khayr badan waa tahay وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رأى wuxuu ka arkay في أصحاaبihi أصxaabtiisa تأhلا dibdhac ay safkii hore ka dibdhacayaan mثلا faqاala لahm wuxuu ku yihi تqdmوu hore u soo mara oo fأتmوu bi igu dayda وlيأتma bكم idinkana ha idinku dayda maن baعdكم dadka idinka dambeeya ee xaggiina dambe taagan ee ku tukanaya ama ummadaha idinka dambeeya iyo qurunta dambe dabadin iman doonta laa yazaalu qowmun ragna ka zuuli maayaan yata'akharuuna inay dib u dhacaan xataa yu'akhirahum ullah ilaa ilaahay dib dhigo oo khayrka iyo fadaa'ish iyo wanaagga uu ka dib dhigo rawaahu muslim ilaahay baynu ka magan gelaynaa inuu ina dib dhigo marka hore in loo soo kaco weeye saasaa xadiidka laga qaadanaya taa lagu dadaalo qaala wuxuu uhi وعan abi mascuudi radيa الlahu canhu qaala kaana rasuulu الlah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى الlahu عalayhi wasalama yamsaxu mid masaxa manaakibanaa garbahayaga bisalaati salaada dhexdeeda yani markaanu tukanayna garbahayagu taataaban jiru saa u masixi jira isagoo isku hagaagaajinaya safka oo toosinaya wayaquulu waxaanu odhan jiray istawuu istawuu sinma weeye sinma oo safafka ku sinma walaa takhtalifu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa quluubukum quluubtiinu ha iskhilaafto liyelinii ay soo xiga minkum idinka xaggiina ululaxlaami kuwa qaangaarhka u saaxiibkaa iyo wanuha caqliga iyo garaadku hay soo xigaan uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku sii xigaa iyagana ha ku sii xigaan uma aladiina yaluunahum rawaahu muslim waaya markaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saasuu odhan jiray ficil ahaan iyo qowl ahaan ayuu labadaba rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam safka ku simayey soo ma aragtid qowl ahaanna waa kan saxaabadii le safka sima ee ishagaajiya ee weliba arrinkaa aada ugu celcelinayey ficil ahaanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ku simayey oo markuu laabahooda masaxayo ama garbahooda sidaa uu leeyahay u gacanta saa u marinayo macnihii inuu maaragtay ay sinmaan inay sinmaan ayuu waxa weeyaan doonayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo safka ay toosiyaan oo hagaajiyaan taasi waa mid ta kale wuxuu rasuulku yidhi liyalinii minkum ululaxlaami wanuha alaxlaam waxaa lagu fasiray inay yihiin albaaliquun kuwa qaangaadhka ah annuhana waa kuwa caqligala weeye markaa wacnu wuxuu noqonayaa albaaliquuna alcuqalaa alkaamiluuna fi lfadiila kuwa qaangaadhka ah ee caqliga leh iyo cilmiguba ay soo xigaan markaa dadka qur-aanka xifdisanaya quraada iyo dadka wax garanaya axkaamta garanaya iyo culimada iyo dadka waaweyne mas-uuliyiintaah iyo dadka noocaasa ayaa imaamka inay xigaan ay tahay si imaamku hadduu gala ay uga saaraan qur-aanka dii waxa weeyaan markaa sahwi iyo wax lamida uu yimaada imaamkii u baraarujiyaan haddii imaamkii wax ku yimaadaanoo tusaale ahaan uu salaadiiba ka baxo ay dadkii usii tukiyaan o salaaddii ugu dhammaystiraan sama aragtid sidaas weeye markaa sunnadu uma aladiina yaluunahum waxaa lagu fasiray ragga qaangaadhka ah ee caqliga leh waxa ka sii dambaynaya caruurta waa lagu fasiray caruurtu xagga dambe ha ka sii maraan uma aladiina yaluunahum haddana waxaa lagu fasiray qeybtaa saddexaadna dumarkii baa lagu fasiray rawaahu muslim ama macnuhu waxaba weeye sida loo kala cilmi badan yahay iyo caqli ha loo kala horeeyo ee dabadeetana maaragtay sidaa ha laysugu sii xigo qoloba qololay ka cilmi iyo caqli badan tahay xagga hore ha ka horeyso oo xagga imaamka ha ka xigto qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam sawuu sufuufakum sawuu sima sufuufakum sufuuftiina sima hadda sawuu iyo istawuu farqi baa udhexeeya sheekhow oo sawuuna waa ficil mutacadi ah ya ma garata oo sufuuftaa mafcuulkaa sidiisuu ugu tallaabayaa sawuu sima sufuufakum istawuuna waa ficil xarfuljar buu ku gudbaya marka istawuu fii sufuufikum iyo sawuu sufuufakum bay kala noqonayaan soo ma aragtid midna waa laazim midna waa mutacadi yaana iska kaa ka dhexgeli sawuu sufuufakum sufuuftiina simoo toosiya faina taswiyata safi maxaa yeelay safka in la toosiyaa min tamaami salaati salaada dhammaystirnaanteeday ka mid tahay safka in la toosiyo oo si quman loo so loo toosiyaa waxyaabihii salaada lagu dhammaystirayay buu ka mid yahay muttafaqu calayh wa fii riwaayati bukhaariyi waxaa ku sugnaa faina taswiyata sufuufi sufuufta in la toosiyaa min iqaamati asalaa oogista salaada layna faray ayay ka mid tahay markaa sufuuftii waa in la toosiyo aan la fududaysan wa canhu ay wa can anasin qaala wuxuu uhi uqiimati salaatu salaadii baa la aqiimay faaqbala calaynaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu nagu soo qaabilay biwajhihi wejigiisa faqaala wuxuu yihi aqiimuu toosiya sufuufakum sufuuftiina wataraasuu iskuna dhadhajiya oo labada qof sidaa ha isu saaraan markaa cirbaha iyo qonofyada iyo cagta sidaa ha isu saaraanoo yaanu bannaan u dhaxaynin taraasiga la sheegaya waa kaa wa inii maxaa yeelay anigu araakum waxaan idinka arkaa min waraa'i dahri dhabarkayga dabadiisaan idinka arkaa taasina waa aayad ilaahay jala wacalaa uu siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo ma aragtid mucjizaadka iyo aayaadka ilaahay siiyey bay ka mid tahay inuu dhabarka waxa weeye dadka xaggiisa isagoo sii jeeda oo haddana dadka ka dambeeya arkayay salaada dhexdeeda rawaahu lbukhaariyu bilafdihi wa muslim bimacnaahu wa fii riwaayati lilbukhaariyi waxaa ku soo arooray inuu saxaabigu yidhi wa kaana axadunaa midkaaya wuxuu ahaa yulsiqu mid ku dhajiya mankibahu garabkiisa bimankibihi bimankibi saaxibihi garabka ka dhinac taagan buu ku dhajin jiray saasay garbaa isu saari jiray wa qadamahu gomadiisana biqadamihi gomadiisu saa ugu dhajin jiray markaa cagahan ah cagaha xaggoodaa dambana saasay isugu dhajinayeen ma fahamte garbaana saasay isugu dhajinayeen labadaaba waa in saa la isugu dhejiyey in cagaha hoose la isku dhajiyo oo garbu ay kala fogaadaan waxbaa ka dhiman in garbaha un la isku dhajiyo oo cagu ay kala fogaadaanna sax maaha labadaba waa in saa la isugu qabto halka la isku dhajinayaana waa cagta xaggeeda dambe waayo cagta xaggeeda hore ama faraha hore cagaha farahooda hore dadku dee kama sinna soo maha way kala cag dheeryihiin qaar baa cag dheero qaar baa cag yaro qaar baa caruuro qaar baa dad waaweyna laakiin halka sinaanta dadku ay ku soo xasilaysaa waa in cagaha xaggooda dambe he saa la ysugu beegoo la ysugu dhajiyo waay qaala wuxuu uhi wacan nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo le latusawunna walle waa simi doontaana waa simi doontaan sufuufakum aw layukhaalifana allah ama ilaahay wuxuu isweydaarin bayna wujuuhikum wejiyadiina muttafaqu calayhi wejiyadiinuu ilaahay isweydaarin oo uu iskhilaafsiin wa fii riwaayati limuslim waxaa ku soo arooray ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa buu saxaabigu uhi yusawi mid simo sufuufanaa sufuuftayada ayuu simi jiray xataa kaannamaa yusawii biha alqidaaxa ilaa aada mooddo inuu maaragtay ku simaayo sahmi ama maaragtay qori qoriga waranka la geliyo waay oo qidaaxaasi waa sahmiga ama qoryahan maaragtay warma afka laga geliyo marka aan samayda la gelin weeye markaa ilaa aada mooddo qorigaa toosan ushaa toosan inuu ku simaayo ilaa aada mooddo xataa ra'aa ilaa uu arkay anna annagu qad caqalnaa canhu inaanu arrintaasi ka fahanay oo uu toosin jiray oo uu ku dadaalayay ilaa uu arkay inaanu arrintaa markaa ka fahanay cilman wa camalan labadaba oonu cilmilahaana cilmi ahaanna u ogaanay oonu u barannay in safafka la hagaajiyaa muhiimka ay leedahay camal ahaanna aanu safafkii u toosinno oonu muruga dhignay waay min alqidxi baa laga keenay ee garo oo alqadaxna waa weelkan biyaha iyo caanaha iyo lagu shubto aynu hadhuubhka odhan jiray laakiin tani waa alqidx alqidxi weeyi ama alqidxu oo waa qorigaa aynu sheegayno xataa ra'aanaa qad caqalnaa canhu uma kharaja yowman uma dabadeetana kharaja yowman maalin baa rasuulku uu soo baxay faqaama wuu istaagay xataa kaada ilaa uu u dhowaaday yukabiru inuu takbiirtuu salaadii xidho fa ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay ninkaas oo baadiyan uu soo baxsan yahay sadruhu laabtiisu min asafi safka ay ka soo baxsan tahay oo hanqalka soo yartaagaya laabta faqaala wuxuu uhi cibaad allah ee yaa cibaad allahi addoomaha ilaahayow laa tusawunna sufuufakum sufuuftiinaa simi doontaanoo simi doontaan aw la yukhaalifanna allah ama ilaahay wuxuu isweydaarin doonaa kala duwi doona beyna wujuhikum wejiyadiina waa waciid markaa wejiyada sidee buu kala duwi waxaa lagu fasiray wejiyadiinuu xaggaa dambe ka dhigi doonaa imaka wejiyadiinu waa xagga hore soo maaha ilaahay wuxuu idinku ciqaabay inuu wejiyadiinaba xaggaa dambe ka dhigo ama ilaahay wuu idin masakhi oo wuxuu xayawaanada wejiyada xayawaanadu idin yeeli ama macnuu waxa weeye wejiyadiinuu ilaahay kala duwi doonaa macnii qulubtiinuu kala duwi doonaa sida xadiidkaa hore aynu ku soo maraynayoo waa iskhilaafi doontaan iskhilaafkaasina wuxuu keeni doonaa cadaawad iyo isnac iyo isdiidis taasina dee sharar badan iyo dhibaatooyin badan ba he sii sababaysaa ay sii keenaysa halkaa kolkaa waxaa laga qaadanayaa ee safkan la simayo murkan mudha laga dhigayaa wuxuu tilmaamayaa dadka muslimiinta midnimadooda iyo isku tiirsanaantooda iyo inay dhan u wada jeedaan ma fahanta waay qaala wuxuu uhi wacan ilbaraa bni caazimi radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yatakhallalu asafa yatakhallalu mid dhex mara ayuu ahaa safa safka min naaxiyatin dhinac ilaa naaxiyatin ilaala dhinac kale oo kolba meel buu ka dhex bixi jiray halkaasuu ka gelaya haddana dhankaa kaleu ka dhex baxaya haddana dhankanuu ka dhex baxaya haddana kaasuu dhankaa kasoo dhex baxaya isagoo markaa waxa weeyaan toosinaya waa kan sheegay min naaxiyatin ilaa naaxiya yamsaxu wuxuu taataaban jiray suduuranaa laabaha yaga iyo wa manaakibanaa garbaha yaga ayuu saa gacanta u mari jiray wayaquulu waxaanu odhan jiray laa takhtalifu ha iskhilaafinoo fatakhtalifa quluubukum quluubtiinu ha iskhilaafta ha iskhilaafinoo safka ha isku khilaafinayaanay quluubtiinu iskhilaafin wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray in allaha ilaaha iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisuba yusalluuna waxay ku salliyaan cala sufuufi aluwali sufuufta hore ayay ku salliyaan markaa salliga ilaahayna waa u naxariisanayaa weeye ama wuu ammaanayaa salliga malaa'igtuna waa duca wey way u ducaynayaan rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin abu daawuud baa sanad xasana ku wariyey waaya hada alxadiid waa saxiix weeye waa xadiid saxiixa waxaan u tilmaamayaa macnihii axaadiistaa hore tilmaamaysay oo ah sababka in la simo kadaalika imaamkuna inuu arrinkaa xilis ka saaro dadka ma'muumiinta ee la tukinayaana ay xilis ka saaraan qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala aqiimu sufuufa sufuufta toosiya waxaaduu bayna almanaakibi garbahana sima wasudu lkhalala daldalooladana awda alkhalalu alfuruju alatii bayna asufuuf waa bannaanada safafka dhexdooda awey wasudu lkhalala bannaanadana awda waliinuu dabacsanaada biaydii ikhwaanikum gacmaha walaalihiinuu dabacsanaada oo gacmaha walaalihiin maxaa looga jeedaa waa dadkaa idin faraaya inaad safka toosisaan oo isla eegataan ee tusaale ahaan dib idin yar dhigaaya ama hore idiin soo dhigaaya kuwaa gacmahooda u dabeecsanaada oo hayskii jinin oo canaatamin oo xaggee halkan aanu iska taagnaanana ha odhanine macnihii mar haddii la toosinayo safkii oo in la simo la doonaayo macnihii istabciya oo safkii inaad dadka maaragtay inaad sintaan oo hagaajisaan ka qayb qaata weeye si aa u heshaan watacaawanuu cala albiri wataqwa si wanaag iyo khayrka la ysugu kaashado oo safkii loo toosisto walaa tadaruu furujaatin lishayaan walaa tadaruuha uga tegina furujaatin daldaloolo lishayaani shayaanka meelo daldaloolo oo safku ka daldaloolo ha u banaynin waman wasala qofka xidhiidhiya safan safna wasalahu llahu ilaahay baa xidhiidhiya waman qaaca safan saf qofka jarana oo qacahu llahu ilaahay baa jara rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix ilaahayinama jara walaalayaal waa waciid iyo goodi aad iyo aad u dara xadiidkuna waa xadiid saxiixa shaki ma laha ma garata sidaa sheekhu yihi wey abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey markaa eega safka xidhiidhinta la xidhiidhinayo xidhiidhinta ilaahay baa lagu helaya goynta safka la goynayana maxaa lagu mutaysanaya goynta ilaahay jala wacala qof ilaahay gooye maxaad malaynaysa waa arrin aad iyo aad u adag wey marka wax la dhayalsan kara safku maaha qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi rusuu sufuufakum rusuu isku raseeya sidaa isugu qabta weeyi sufuufakum safafkiina waqaaribuu baynahaa isuna dhaweeya isuna dhoweeya oo rusuuna waxay sheegaysaa dadkaa isgarab taagani sidaa dhinacyada ha isugu qabtaanoo meel bannaaniyaanay u dhaxaynin waqaaribuu baynahaana waxay sheegaysaa labada saf ee isku xigee tusaale ahaan ka koobaad iyo ka labaad ka labaad iyo ka saddexaad ka saddexaad iyo ka ka sii dambeeya ha isu dhowaadaan oo labada saf ee isku xigaaba qadar aada u badan yaanay kala dambaynine inuun qofku ku sujuudi karo uuni ya ilaa saddex dhudhun iyo wax la mid a ha u dhaxayso marka arrinta noocaasina waa mid matluuboo muhiima tusaale ahaan safkii hore halkan ma noqda intaa hore ma noqda ka dambe in intan inta la yska baneeyo halkaa dambe la yskaga tukado maaha soo ma aragti xataa masaajidku haddii uu dadka uu qaadayo uu iska faalal yahay waa in hore loo soo socdo oo safkaa dambe kan hore lagu soo dhoweeyo maxaa la safkaa la banaynayaa un intaa ay dadku ku sujuudi karaan ay dee ku maaragtay tukan karaan ayuunbaa la banaynaya masladaasi waa masale muhiima wey waxaanay ka mid tahay sufuufta hagaajinteeda layna faray waqaaribuu baynaha waxaaduu sima bilacnaaqi qooraha sima fawaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee inii anigu la ara shayaana shayaanka waxaan arkaa shayaanka yadkhulu xaalo uu gelaayo min khalali safi ha daldaloolada iyo bambanaanada safka isagoo gelgelayaan arkaa kaannaha alxadafu iyadoo aad mooddo adhiga yaryaree madmadow yaa reer yamaneed ay dhaqdaan oo kale aada mooddo waay alxadaf isagaa sheekhu fasiri doona marka adhigaa yaryari siduu meelaha caymaha iyo dhirta hoosteed iyo meelaha u huluusho ee meelaha uu u yaaco isagoo sidaa u huluulanaya oo meelaha safka ka bambanaan u marmaraaya yaa ayaan arkaaye safka isku qabtoo toosiya oo dhammaystira wey xadiiثu صaxiixu rawaahu abu daawuuda biisnaadi calىa shardi muslimiin xadiidkuna sidaa sheekhu u sheegay weeyaano waa xadiid صaxiixa weeye qaala wuxuu uhi alxadafu bxaaءin muhmalati wadali mucjamati maftuuxatayni ثuma faaءun alxadafu wa hiya hanamu ari weeye suudun madmadow oo siqaarun yaryar weeye oo takuunu bilyamani yaman meesha la idhaah ku sugan oo reer yamaneed ay dhaqdaan aigaya markaa daldalooladaas safka in loo sameeyo iyo bambanaano waxay keenaysaa shaydaanku inuu meelahaa soo maro fursad la siiyo shaydaanka hadii shaydaanku meesha uu soo galana dee waynu garanaynaa wuxuu la soo gelaya waa fasahaad iyo shar iyo dadku waswaasiyo iyo dadku isku diro iyo waxyaabaa noocaas ma fahamte marka haddii laysku dhejiyo safafkii oo daldaloolada layska ilaaliyo shaydaankii fursad lama siin soo maha waa laga buuxiyey meeluu kolkaas safafkii ka soo gela ma helaya bay noqonaysa qaala wuxuu ihi wacanhu ay wa can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi atimuu dhammaystira asafa almuqadama safka hore uma aladii yeliihi haddana ka ku xiga dhammaystira famaa kaana min naqsin wixii dhinaani ee jirtaa falyakun fi safi lmuakhari safka dambe ha noqoto safka dambe wixii dhinaanaya ha ka dhinaado laakiin sufuufta hore ha la buuxiyo rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin oo macnihii iyadoo safkii hore wax ka dhiman yihiin mid dambe la yskama bilaabanayo safka hore waa in la dhammaystiro haddana ka kusii xigaa la dhammaystiraya saasaa la wadaya haddii safafka wax dhinaanayaan kuwa dambe waa inay ka u dambeeya waa inu dhinaado waay qaala wuxuu uhi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama xadiidkaa horena wuxuu ihi rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin waana xadiid saxiixa weeye oo sugan wa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama in allaha ilaahay iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisuba yusalluuna waxay ku salliyaan calaa mayaamini sufuufi midigaha safafka safafka dhinacyadooda midig waay qaala wuxuu ihi rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa shardi muslimiin wa fiihi rajulu mukhtalafun fii towhiiqihi wuxuu ihi shardiga muslim buu ku soo arooray buu ihi laakiin nin baa ku jira towhiiqiisa la ysku khilaafay xadiidkan bacdi ahlilcilmiga ka midi way xasan bay ka dhigeen laakiin sida raajixa xadiidku waa shaal matnigiisani oo sanadkiisa haba la yidhaahdo waa xasane laakiin matnigani waa shaal wey sidaana ahlulcilmiga caddeeye waxaa ka mida bayhaqi alimaamu albayhaqiyu baa ka mid a oo wuxuu odhanayaa fa ama almatnu faina hishaam ibnu mucaawiya yanfaridu bilmatni alawali falaa araahu maxfuuda waxa maxfuudka ahina waxa weeye xadiidka in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala aladiina yasiluuna sufuuf ilaah iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan kuwa sufuufta xidhiidhinaya ma garata marka calaa kulli xaal xadiidku lafdigan kuma asixin wey xadiidtaa kale badan ee saxiixa baa inagaga fila qaala wuxuu uhi wacan ilbaraa'i radia allaahu can ilbaraa'i radia allaahu canhu qaala kunnaa waxaanu ahayn haddaanu saxaabada nahay idaa sallayna markaanu ku tukanayna khalfa rasuulillaahi rasuulka ilaahay dabadiisa sala allahu calayhi wasalama axbabnaa waxaanu jeclayn an nakuuna inaanu ahaana can yamiinihi midigtiisa yuqbilu calaynaa biwajhihi yuqbilu calaynaa si uu noogu soo qaabilo biwajhihi wejigiisa sharafta leh waxaanu jeclayn markaanu ku daba tukanayno dhankaa midigta inaanu xigno si marka uu salaada ka soo jeedsanayo ilan xagga dadkuu soo jeedsan jiray soo maha ya markaa uu soo jeedsanaayo si wejigiisu hee noogu dhaca rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam fasamictuhu waxaan maqlay buuhi yaquulu isagoo leh markaa salaada uu ka baxo rabbi qinii cadaabaka yowma tabcathu aw tajmacu cibaadak rabbi qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadak mise wuxuu hi yowma tajmacu cibaadaka shakun min araawi rawahu muslim markaa dikrigani wuxuu ka mid ahaa wuxuu ka mid yahay adkaarta salaada dabadeeda la akhrisan karo rabbi qinii cadaabaka yoma tabcatu cibaadak ilaahay oo cadaabkaaga iga ilaali maalinkaada addoommahaaga soo saarayso ama aada soo kulminayso maalinka qiyaama kadaalika adkaarta hurdada lagu akhristana waa ka mid waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ee safka hore ayaa fadli badan waxaana sii fadli badan xagga markaa midigtaa sii fiican safka hore midigtiisa iyo bidixdiisa xagga midigtaasii fiican waay qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wasitu limaama wasituu alimaama dhexda ka yeela imaamka wasituu dhexda ka yeela mid dhexda ku beegan alimaama imaamka oo xagga bidix iyo xagga midigba laga xigo wasuduu awda alkhalala banbanaanadana awda rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiidkuna markaa dara- sheekhuna derajada xadiidka ma sheegin wuxuu ku gaabsaday in rawaahu abu daawuud marka la ego xadiidka sanadkiisuna waa daciif weeye oo yaxya ibnu bishri in la idhaa baa ku jira ibnu khallaad hooyadii baanu ka warinayaa isagiiyo hooyadiina waa majhuulaani bay ahlucilmigu yidhaahdeen sidaa awgeed sanadka xadiidku waa daciif labada jumladood ee xadiidku ka kooban yahay wasitu limaama iyo wasudu lkhalalana taa hore iyadu wax shawaahida ma leh wasitu limaama shawaahid ma leh laakiin tan dambe wasudu lkhalala iyadu shawaahid bay leedahay oo xadiidkii ibnu cumar aynu soo marayo shawaahid bay leedahay in daldaloolada la awdaya intaa dambe iyadu way sugan tahay lishawaahidihaa laakiin jumlada hore wax shawaahida ma laha isku soo duuduuba walaalayaal safafka in la simaa sida raajixa waa mid waajiba wey amarada faraa badan baana ku saaro sida loo simayaana kow waa in sufuufta hore la dhammaystiro oo safba safku ka horeeyo la buuxiyo oo iyadoo kii hore bannaan yahay mid kale aan la bilaabo laba sufuufta in la isku dhadhoweeyo waqaaribuu beynaha oo sufuuftii in fara badan aan loo dhexaysiine sidii aynu sharaxaynay in yaroo dadku ay ku sujuudi karaan un loo dhexaysiiyo waa laba qodobka saddexaad dadka isku garab tukanaya ama labada qof ee isku xigaaba waa inay isku qabtaan garbaha iyo cirhbaha iyo markaa qonofyada iyo waa inay saa isugu qabtaan wey oo haba yaraadee wax daloolah ama wax bannaana dhexdooda aanay yeelin waa inay saa isugu qabtaan taa macnaheeduna maaha in aada la ysu cidhiidhiyo oo sidee darar iyo dhib keenaysa in laysu cidhiidhiyo ama khushuuc darre keenaysa in laysu cidhiidhiyo ma aha waa inuun markaa safkii daldaloolka iyo waxaas laga ilaaliyo waaya siyaabaha noocaas ah ee axaadiidtu tilmaamaysaa in safkii markaa waxa weeye loo hagaajiyo loo dhammaystiro marka waa in arrintaa xilla iska saaro aada iyo aada loogu dadaalo jasaakum allahu khayran subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online